فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulantii waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo haadahan oo kale aad habeen walba ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqoon hadduu alla qadaro caawa qodobadaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka oo ku baaqay in maqar lala dhaco garaacis iyo xabsina la isugu daro qofkii diida in lagu qasbo mashruuca loogu yeero isdiiwaangelinta doorashada qof iyo cod waxaan idiin soo gudbi doonnaa guddoomiyaha degmada kaaraan oo ku baaqaya in dadkaasi la jarjaro soomaalida ku nool dalka ingiriiska oo qaati ka taagan carruurtooda oo daraagis ka adeegsada maxaa ka jireen gaangiska darawada ka ganacsada ay ku shaqaystaan carruurta soomaalida waxaynu idiin soo gudbi doonnaa qoyahan soomaaliyeed oo ku sugan dalkaasi ooan ka waraysannay walwal cusub oo la soo gudboonaaday waalidiinta soomaaliyeed ee dalkaasi jooga barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegay in uu weli ka bogsan la'yahay dhaawac ay gaarsiiyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab maxay tahay sababta ay dadka soomaaliyeed dowladda federaalka u naceen una doorbidayaan xarakada shabaabulmujaahidiin xildhibaankanna qodobkan ka waramay ayaan idiin soo gudbi doonnaa qabiilka shiikhaal oo toban neefoo geela ku wareejiyey xarakada shabaabulmujaahidiin waxgaradka iyo hoggaanka beeshaasi oo ka hadlay munaasabaddii geela wareejinta loo qabtay ayaan idiin soo gudbi doonnaa xubinta faa'iidada caafimaadka ah iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa
أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
isku soo noqod wanaagsan waa toddobada bisha koob iyo tobanaad ee sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan afarta bisha shanaad ee labada kun shan iyo labaatanka aynu soo qabanno qodobka inooga horeeya ee caawa barnaamijka dhuuxa waraysiyada guddoomiyaha degmada kaaraan ugu magacaaban dowladda federaalka faarax cadaani maxamed ayaa wuxuu ku baaqay in maqar lala dhaco garaacis iyo xabsina la isugu daro qofkii diida in lagu qasbo mashruuca isdiiwaangelinta doorashada qof iyo cod oo ay sheegeen in maalmahan ay ka wadaan degmooyin ka mida muqdisho wuxuu qiray eed loo jeediya oo ahayd in mashruuca isdiiwaangelinta xubnaha ka qaybgelaya ay yihiin shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka waxaa la yaablay in habka uu hadlayo guddoomiyahan aanay ka muuqan wax mas-uuliyad ah marka la eego sida iyagu sheeganayaan wuxuuna amrayaa in shacabka ku nool degmada kaaraan ee ka aragti duwan ama aan rabin maamulka in lagu xadgudbo naftooda iyo maalkoodana la waxyeeleeyo waa kan cadaani oo ku baaqaya in dadkaasi la jarjaro
maqarra qaata ula qaata asaga iyo gurigiisa waxaa u fasaxantihiin inaad lafaha ka tubtiin dowladnimaduu macaarad ku yahay waa maadsantiin argagaxisaa soo dirtay argagaxisada u shaqeeyaa argagaxisada u shaqeeyaa lafaha inaad ka tubtiin degmada kaaraan maba deganaa malaynaa degmada kaaraan nin dowladda macaaraadaayo oo been sheegaayo haddii uu deganaado mas-uuliyadda idinkaa qaadaayo shacabka asaga iyo gurigiisa waxaa la rabaa inaad bannaanka keentiin oo saldhiga geysiin asagoo dhabadhuus u xiray degmooyinkan waa ka codsanaha inay saas sameeyaan ayakane
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal waxaaynu idiin soo wadnaa goordhow waraysi aynu la yeelanay aqooyahan ku sugan dalka ingiriiska oo ka waramaya warar cusub oo soo baxaya in soomaalida ku nool dalkaasi ay haatan la soo gudboonaatay cabsi aad u daran ka gadaal markii ay aad u kordheen carruurta soomaaliyeed ee daraagiska adeegsada balse markan aynu ka horumarino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamed markaana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maamulka yahuudda ayaa saraakiil iyo askar loogu dilay looguna dhaawacay magaalada rafax ee koonfurta jiida gelinkii dambe ee maanta ciidanka yuhuudda ayaa khirtay in maalintii shalay magaalada rafax ee dhacda koonfurta jiidda looga dilay hal sarkaal iyo hal askari sidoo kalena loogu dhaawacay afar askari oo kale islamarkaana ka mid ahaa guutada gaarka ah ee kayaanka sahyuuniga ugu suntanaa farsamada iyo arrimaha hubka askartan yuhuudda ah ee dhimashada iyo dhaawaca noqday ayaa lagu beegsaday god ku yaala mandiqada rafax oo walxaha qarxa lagu sii diyaariyey xilli ay ciidamada yuhuudda ah ay wadeen dhaqdhaqaaqa baaritaan oo ay ku baadigoobayeen xubno ka tirsan kooxaha muqaawamada ee reer falastiin ciidanka maamulka yuhuudda ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in sarkaal sare oo muhiim u ah looga dilay howlgalkan sidoo kalena uu ku waayey hal askari oo sarkaalkaasi istaaf ama ilaalo u ahaa warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa maanta iyo shalayba qayladhaan afka furatay iyadoona la barooranaysa ciidanka yuhuudda maadaama laga dilay sarkaal muhiim u ahaa dhanka kalena laga dhaawacay ilaa afar askari oo ka tirsan guutada kayaanka gumaystaha ee muhiimka u ah dad shacab ah oo reer khaza ah ayaa maanta ku shahiiday duqaymo uu maamulka yuhuudda ka fuliyey xeendaabka khaza ilwareedyada ku sugan jiidda khaza ayaa ku warramaya in duqayn ay diyaaradaha maamulka yuhuudda ka fuliyeen jiidda khaza ay ku shahiideen ilaa lix qof oo carruur iyo haween ay ku jiraan halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dadyow kale diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqayntan si gooni ah ugu garaacay guri iyo teendhooyin ay degan yihiin dadyow shacab ah oo barakacyaal ah islamarkaana ka soo qaxay guryahooda sababo ku aadan duqaymaha laayaanka ah ee uu halkaasi ka wado kayaanka gumaystaha ah dhanka magaalada khan yunis wariyaha warbaahinta aljaziira ooga soo warrama halkaasi ayaa sheegay in duqayn halkaasi ka dhacday ay ku shahiideen ku dhowaad saddex qof oo midkood ay tahay haweeney waayeel ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dadyow kale oo aanan weli tiradooda la xadidin wadarta guud dadka muslimiinta ah ee reer khaza islamarkaana ku shahiiday kuna dhaawacmay gumaadka maamulka yuhuudda ayaa kor usii dhaafaya boqol iyo toddobaatan kun oo qof oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac tiradanna waxaa u badan haween iyo carruur sidoo kale kow iyo toban kun oo qof oo reer falastiin ah ayaan lagu haynin dhimasho iyo dhaawac tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatan ugu dambayntii howlgal ay maanta ka fuliyeen kooxaha shiicada ee xoutiyiinta gudaha maamulka yuhuudda ayaa walaac ku dhex abuuray dadka yuhuudda ah ee lagu deegaameeyey dhulka falastiin sida ay ku warramayaan warbaahinta maamulka yuhuudda iyo wargeyska macaarif dadka yuhuudda ah ee ku dhaqan magaalada talaabiib uu maamulka yuhuudda caasimadda ka dhigtay ayaa dareemaya cabsi xoogan kadib markii kooxaha xuutiyiinta ay gantaal ka soo gudbay dhammaan difaacyada yuhuudda ay ku beegsadeen madaarka benigoriyon warbaahinta yuhuudda ayaa sidoo kale ku warramaysa in xukuumadda benyamin netanyahu uu dhexdeeda shaki ku sii baahayo kadib markii ay tabar ku xakamayso weerarada xuutiyiinta ay wayday dadka yuhuudda ahna ay ku kaceen oo ay ka hor imaadeen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyeeda ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa warbixin saacadii lasoo dhaafay lasoo saaraya ayaa muujinaysa in ay aad u kordheen carruurta soomaaliyeed ee ku nool dalka ingiriiska ee adeegsanaya daraagiska sidoo kalena qayb ka ah kooxaha gaangiska ah ee ka ganacsada daraagiska waalidiin badan oo ku sugan dalka ingiriiska ayaa waxaa la soo gudboonaatay cabsi daran sidoo kalena waxaa loo sheegay in carruurta soomaaliyeed ay ku shaqaystaan kooxaha gaangiska ah laguna qasbo carruurtaasi inay u geeyaan daroogada dadka laga iibinayo maadaama carruurtu nugul yihiin waxaana la sheegay in loo ballanqaadayo wax aan badnayn oo ay ka mid yihiin in baradho ama sidoo kale jikin yar la siinayo iyagoona taa ku bedelanayay in daroogada ay u kala gudbiyaan kooxaha gaangiska ah aqoon-yahan abu ibraahim ayaan qodobkan ka waraysanay akhi faadil cabdi samed waa dhowahay allah idin barakeeyo dhammaantiin waa idin salaamayaa wax badan baa dadka u faa'iidaysaan wax badan ay ogeyn baad u sheegtaan jasaakum allaahu khayran ajmaciin waa dhowahay akhi faadil waa maxay walwalka haysta waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool dalka ingiriiska maxaana xilligan ku soo aadiyey
intaan ka ogahay waalidiintu markay arkeen riboodka laga sameeyey dadka faldembiyeedka ku eedaysan khaasatan daraagiska oo ama laguba qabto dembigii galay ama dembibii u xiran oo tuhumo u xiran ama lagu daba jiro markay arkeen riboodka oo sii kordhaya oo gaaray afar iyo toban kun iyo wax ka badan walwal baa ku yimid waalidiinta walwalka kale oo ayna xakamayn karin waxaa ka mid ah oo sabab u ah waxaanu inay sii kordhaan waa tichnolojiga aad maalinba maalin ka dambaysa waxyaabaha maraha bulshada ciyaalku u isticmaalayaan ama dadka waaweynba mobiladan waaweyn aybaadyada mo- kombyuutarada meelaha magta xatii waalidiintu hadday u diidaan ilmahooda ay dabcan inay ka xakameeyaan yacni een, waxyaabaha telefoonada iyo wax lamidka ah maktabadahay tegayaan khalaas waxa weeyaan ma waayaan cid ku caawisa marka xilligaa labadii kun iyo labadii wixii ka horreeyey waxaa aada u hooseeyey xiriirka baraha bulshada oo maba ay jirinba inta badan teleefoonadan casriga ah facebook iyo tiktok iyo instagram iyo maxaan ku idhahdaa waxaa doonta dhe maalin walba war waxaad maqlaysaa meel cusub marka walaal allah idin barakeeyo waxyaabaha dhibaatada waalidiinta ku haya waxaa ka mid ah waxyaabaha ayna xakamayn karin iyo meesha ay degan yihiin oo ilmihii ay yihiin ilmo aan waayaynba waxyaabaha caynkaas oo yacni hareerihiisu meel walba ka helayaa haddii waalidku damco inuu xakameeyo ma uu waayayo marka waxaan is leeyahay inahaasa ugu daran waxyaabaha keenaya maanta in in la aad looga walwalo walwalkuna qof walba xataa gaaladii baa ka walwalaysa iska daa muslimiinta ama soomaalida ma jiraan falal dembiyeedyo kale oo daroogada ka dhasha islamarkaana ay sameeyaan carruurtaas
Een, akhi haa way jirtaa draagiska f- faldambiyeedyo ka waaweyn asaga ayaa ka dhasha ilmo markay arrintan ay galaan gruubkan droogiska ama daraagada ka- yani maxaan ku yidhahda ka ganacsanaya ama lagu gadayo waxaa ka imaanaya falal waaweyn oo ay ka mid yihiin haddaan wax ka tilmaamo dil iyo dhac iyo kufsi iyo waxbarashadii oo ilmihii uu ka fogaadaa uusan dibba ugu soo noqonba waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah ilmuhu markuu soo wareego oo uu adduunka kale soo qaribo oo ama lasoo dilo lasoo dhaco ama wax soo dilo oo wax soo xado oo gabdhaha soo kufsado oo yacni intaasoo dhan hadduu xabsi ka badbaado marka dambe waxay la soo gashaa gurigii hooyadii oo waxay yidhaahdaan qolada ka waaweyn ama markaa isaga laftiisu naftiisuba tusisaa inuu hooyadii jaanis la eegto xilli ay bal waxuun lacaga gacanta ku hayso waxaa jira waxyaaba dadka soomaalida ay isku yar maaragtay leexleexdan heblaay dhowr bilood baan lacagaan isku darsanay hagbad miyaali waxyaaba caynkaasaa jira oo ay dadku maxaan ku rahay islaamo is yidhaahdaan bal wuxuun yani ka dhigta eh, xilliga fasaxa la gaara ama shay aad ku gadatid ama aad meelun ku aadoo tigid ku goosatid marka waxaa qasnadu ah wax la yidhahda hagbad halkaasaa ku yaalla xafiiskoodu mid baa u haysa waxyaabaha caynkaasu aad ula socdaa raadiyaa markuu ogaado hooyadii xilliga ay qaadan lahayd ayuu saaxiibaduu sheegay wuxuu yidhi caawa waxaan idiin hayaa maaragtay lacag aad maaragtay wanaagsan oon ugu yaraan wiig ku kifaaxayno maalinkaasu ku soo hogaamiyaa ama ha u suuro gasho ama yay u soo gelina waa la weerarayaa reerka lacagtaas ama dahabka haddii la helana oo dhiig la-aan iyadoon cidna la dilin la helana waa sidaas hooyadii reerka ku dhacmahaya haddii ay suuragal noqoto hooyadii in lagu dilo oo lacagta ama dahabka ay daraagiska isagu soo hogaamiya ay guriga soo galaan oo habartu ay noqoto inay hor istaagto oo ay ku baraarugto ama ay waxun ku soo kacdana habarta alfata waa la qaarijinaya walaalo iyo habar iyo oday iyo midna lo- barnaamijkaas waa inuu fulaa waa dembiyo aad u waaweyn baa ka dhasha akhi oo dilka iyo dhaca iyo kufsiga ay ka mid tahay marka arrintu waa halis weeyaan waa tahay abuu ibraahiim maxaa keenin carruurta soomaaliyeed ay noqdaan hub ay adeegsadaan kooxaha gaangiska ah oo waalidiinta iyo dhalaymiyaanay ka warqabin maxaase keenay ka warqab la'aanta intaasi la eg ah allah ku barakeeyo waa arrimo waaweyn oo aada u fara badan baa ku hareeraysan oo keenay intaanaan khaarijka aadin annaga soomaalida waxyaabaha aan sababa ku nahay bal wax ka eego kow wadan maan markii wadankan la yimid oo ay dowladdii dhexoo soomaaliya intay dhacday lasoo qaxayo bannaanka lasoo aaday meel kasta ha la tago khaasatan hadda waxaan ka hadlayaa ingiriiska Een, dadka ingiriiska yimid waxa weeyaan inta badan dad waxay muslimiin ah oo ku dhaqma shareecada islaamka culummo ah dadku waa wad muslimiin bay sheeganayeen laakiin dhaqankoodu wuu fiicnaa kii aan dhaqan xun lahaynna xishood baa ku jiray sannadihii hore dhowrka waxaa lagu soo mooday xishoodkaa ilmaha marka labada waaridka ah iyo masaajidka isu celinayay xoogaa way gagabsanaayeen oo markay bannaanka u baxaan bulshada fidnaysan oo naan ka warqabin annagu baa markaa een, xoogaa qiiqeedu ku soo baxayay waxaa dhacay labadii waalidkaad waa isfureen waxaan ka hadlayaa ilmaha intooda badan waxa keena inay daraagada u gacan galaan oo ay qalab noqdaan lagu adeegto waalidku markuu isfuro ilmaha waxa weeyaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal hooyadaa gacanta ku haysa hooyo la furay colaad baa gelaysa ciidan xuma u imaanaysa hadalku way gu dheeranayaan laakiin problemka ugu weyn waa furiinka hooyo keligeeda oo ilmihii aan xanaanayn karin ilmahuna markuu arko labadii hordii isku dhacay cuqdad baa gelaysa yacni wuu xanagu caroonaya mana xallin karo laakiin wuxuu isleeyahay bal waxaad isku maaweelisa raadi qolaa u sheegaysa marka haddaad ku dhufato xabadda tan wax yar oo xabad yar oo xashiishad iyo wax lamid a waxa weeye waxaad gelaysaa caalam kale waad ficnaanaysa anyway waxaa jira oo kaleeto qolo xabsiyada ka shaqaysa iyo biliiska iyo waxaasoo dhan iyaguna waa hay-ado dhan oo aad dhaqaalo fara badan qaata haddaan la helin qolada xabsiyadu cid la soo xiray oo ay maamulaan ayagana waxa meesha ka baxay waa in la helaa cid la xiro ummaddan marka fahamtay noloshan waddankan oo ilmahooda tarbiyastoo gacanta ku hayaa waxa weeye xabsiyada iyo nololka dhaca iyo imtixaan la adkeeya waxaasoo dhan ma iyagama saamaynayaan siday doontaan hooga dabaasheen laakiin dadkan looma ooyaanka oo annaga soomaalida aan ka mid nahay dabinkan way ku dhaceen ilmahoodii imtixaanaadkii bay ku dhaceen boqolkiiba toddobaatan qofkii dadaala laga hor istaagi maayo oo lagu tusima lagu oran maayo ilmahaga waa ridaynaa laakiin sababtu ku dhici lahaaba ah iskuulka kollejka daragada lagu dhex gadaya macallinku ma ogaan karo waayo ilmi baa telefoon haysta idan yaanan idinku dheeraynin brobalemka kalena waxa weeye waa taasoo dowladaba ku talagashay in la daadiyo ilmaha ama imtixaanka lagu adkeeyo oo ay jaamacadda ka haraan ilmuhuna waa muraar dilaacaya markuu ka dhaco saaxiibkiis markuu arkoo baasay ay isku wax samaynayeen weliba kii dadaalayay waxyaabaha caynkaasi wax lamida baan isfilayaa in arrintu tahay wallahu aclam
ma jirtaa cabsi kale oo haysata waalidiinta lana xidhiirta in carruurtooda diinta laga bedelo sideena arrintaasi looga hortegi karaa akhi faadil cabdi samed jasaaka allahu khayran way jirtaa arrintaas cabsina ma ahane waanu aragnay way jirtaa ilmihii in ay diintii shaki laga geliyey qaarkood ay soo istaageen oo yidhahdeen annagu diintii waa ka baxnay ciyaadan billaah waxyaabaha keen horta xilliga ugu badan oo ilmuhu ay wareeraan oo diintooda la farageliyo si dabban toosna dhihi maayo gaalow dhihi maayo waa xilliga jaamacadaha ay tagaan ilmuhu inta hore oo dhan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo kollejka iyo waxaasoo dhan waxa weeyaan waa ilmo weli xilliga ay iyagu ugu magacdeereen ma qaangaarin ilmuhu waxaan diimahay ku magacdeereen oo dadka laleeya waa la bare tii islaamka looga sheekayn diin la-aan baa looga sheekayn yuhuud baa looga sheekayn baadir balaayo dhan baa looga sheekaynaya meeshayba ku taallaa laakiin laguma sii xeel dhaaraadee waxaa leey ogow tanna waa jirtaa tanna waa jirtaa adaa yaqaan taa dooranayso qofka xor weeye wixii baa marka hore loo sii sallaxayaa laakiin ilmu markay jaamacad tagaan balaayadu halkaanay ka timid waana saddex qolo waxa halkaa broominka halkaa ilmahu yacni ay kala dhibaatada kala kulmayaan kow ilmo markii hore saaxiib xun lahaa oo waalidkooda ayn ka warqabin ama isagoo waalidku daba ordaya waa qadare fawdo ka noqday ilmaha xun oo dugsigii hoose dhexe sare ilaa iyo kuleej saaxiibo xun lahaa waa kuwa ugu horeeya jaamacadda mustashriqiinma macalimiinka ah dad loogu talagalay oo ilmuhu markuu halkaa qofku yimaado oo la ogaado inuu qof qaangaaro dhowr iyo labaatan jir yahay oo laleeyahay xor baa tahay waalid ka daba imaan uusan jiinin diintuu rabo uu qaadan karo baa si toosa xiwaar macalinku ula xiwaargalaya oo leeyahay haye haatu burhaanag aniga ilaahayga waa kan adag waa ilahaaga aawey waxbaan caabud hebel istaag noo sharax ilaahaaga ilmihii waxaa laga yaaba inaan usan wax diin badan ba garanayn hadduu xitaa reer fiican ka yimid midda kale waxaa loo horistaajiya mala dad fara badan oo ka xishoonayo wixii uusan aqoon badan u lahaynoo marka waa inuu xogxogtaa marka dambena uu isku qanciyaa salaamka la sheegay haddaad iska daysa maxaa dhacaya halkaasaa shakigu ka bilowda yaanan idinku dheeraynine meeshaana dhib badan baa ka jira waana meesha waxa yaal ingiriiskuna wadamada kale oo yurubta iyo wuxuu kaga bedelan yahay waa jiir weeye jiirku waxaa la isagoo kuu qaniinayo haddana ku afuufaya yurubta kale sidaan way dhaantaa waxaa laga yaabaa si toosa in laguu soo weeraro oo lagu yaga ma raba diintaada nooga bax wadanka yaga kuma bixin karo kasaan ku oranaya lakiin wuxuu ku xasuusinayaa inaad tahay qof aan meesha laga rabin bedelka ingiriiska uu ku leeyahay soo dhowaa welcome waa wadankaagii waa dalkaagii horumarka aqoontaada waa u baahannahay soo dhowow asagoo ku cunayo madaxu kaa soo jeedo gabagabadii abu ibraahim maxaad kula talin lahayd waalidiinta soomaaliyeed qorshaha ma idinkugu jirtaa inaad carruurtiina kala soo baxdaan waddamada gaalada oo aad soomaaliya qaybtooda nabdoon soo aadaan
akhi faadil jasaaka allahu khayran wa baaraka allahu fiik waa su-aal wanaagsan ma kula talin lahay dadka muslimiinta ah inay ka soo hijroodaan carrada gaalada ilmahooda ay kala soo ka soo hijroodaan ay la yimaadaan waddamada muslimiinta nacam kuwaasaan anna ka mid ahay waajib bay nagu tahay khaasatan anugu waxaan arkayaa inaan aadno soomaaliya aniga iyo intii igu talo ahba maadaama aan soomaaliya ka nimid oo dal iyo dad iyo diin iyo ummad buuxda aan nahay dadkanagii oo dhan ay xaggaa jiraan inaan waddankanagii aadno laakiin ogow qof yow intaadan tegin ka hor waxaad ogaataa anugu waan dhegeeyaa aad baan u dhegadhegeeyaa dhegaystaa soomaaliya waa laba gobol labada gobolba laba weriyaa ka soo warrantaa mid wuxuu ka soo warramaa dhac iyo kufsi iyo dil iyo barakicin iyo wax alla wixii qof bini aadana dhibaato uu ku dhibaatoon lahaa oo dhan inay gobolka ka jirto weriyihii baa ka soo warramaya bal maqal iyo muuqaal ka soo diraya caruur agoona ooyeysa hooyo oday waayeel qof alla qofkii gobolkaa joogay dhibaatuu tirsanayaa oo weliba uu ku leeyay wariyuu wataa saacaddaasay dhacday hebel baa ku sameeyey gobolna wariyo kalea ka soo warrama oo wuxuu yidhaahdaa meeshan waxaa ka jirta barwaaqo kow ay ka tahay ku dhaqanka shareecada islaamka layskuma dilo layskuma dhaco layskuma kufsado diintaadaa ku nabadgelaysa wax allaale iyo wixii shantii shay oo ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala ha loo ilaaliyo qofka baa ku nabad gashay diintiisa akhlaaqdiisa cirdigiisa sharaftiisa maalkiisa iyo wixii lamidaba weriyahaasuna maqal iyo muuq weliba hadal ma aha waa itusoo itaabsi buu asaguna soo dhigaa labadaba waa fiirsadaa waana dhegaystaa luuqaday ku hadlaayaanna waan garanayaa waa dad soomaaliyeed waan isla dhalannay oo isdhallay soomaaliya waa labadaa gobol wax saddexeeyaa ma jiraan walaalayaal marka meeshaynu aadayno adaa yaqaan waxaa la waayeel wax u sheeg ama wax tusi isagaa dantiisa garan doona qofku markuu yacni tilmaamayso halkaasaa meel wanaagsan ku taal iyo halkaasaa meel xun taal dacday markaa kuu taalla idan ha degdegine bal iska hubiya meeshaad aadaysaan cabdisamedow waa nagu waajib ilaahay waxaan ka baryay caqabadaha jirana inuu naga dulqaado laakiin qofka ugu fiican waa qofka gurigiisa asagoo jooga ka warqaba waxa dhacaya jawaabtayduna waxay tahay haa waajib bay nagu tahay weliba inaan soomaaliya ilmaha naga la soo aadno weliba aan la aadno gobolka shareecada islaamka lagu xukumayo oo nala tusinayo weliba wax itusoo itaabsi waxa ka dhacaya af kali ayn ahayn maqal iyo muuqaal khayr baa idin rajaynaya jazaaka allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan qabiilka shiiqaal ayaa waxa uu xarakada shabaabulmujaahidiin ku wareejiyey tiro geelo ay ugu talagaleen in lagu socodsiiyo halganka soomaaliya ka socday looga soo horjeedo shisheeyaha soo duulay iyo ciidanka dowladda federaalka munaasabad ka dhacday magaalada jilib ayay qabiilka shiiqaal waxay ku wareejiyeen geelan oo gaaraya toban neef halkii ay munaasabadda ka dhacday waxaa ka hadlay nabadoono iyo salaadiin ka tirsan beesha shiikhaal ugu horeen waxaan idiin soo gudbinaynaa nabadoonnada beesha shiikhaal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maadoo dhan ilaahay u sugnaatay bilaaw lehen dhammaad lehen alxamdulilaah nasri aan faraha badanoo guusho badan ilaahay nasiya mahad iska leh alxamdulilaah haddaan nahay beesha sheeqaaleed hadduu ilaahay yidhaaha waxaa wadnaa salaan iyo suuriya wadnaa waxaana u wadnaa hadduu ilaahay yidhaaha mujaahidiinta oo maaragta ku jilbo xirna safuufta waxaana u wadnaa toban neefoo geela annagoo beesha sheeqaaleed eh waxaan rabnaa in nalaga gaarsiiyo hadduu ilaahay yidhaaha waxaan rabnaa inaan ku wareejino nabadoonka beesha sheeqaale jubbada dhaxa nabadoon muxudiin saalax waxaan rabay inaan habaar ninkan guurguurto kelmaddiina waa kooban tahay waxaan dhihi lahay guurguurtow gantaal kugu dhac oo maarata ugu oo ku googooyo gurigaada ilaahu ka yeela gododa naareed wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi maxamed maxamuud oo ka mid a nabadoonnada beesha shiiqaaleed waxaanu keennay geel toban neef ah waxaanu u keennay ragga sufuufta ku jira ee mujaahidiinta ah inna laga gaarsiiyo ilaahay idankiisa reerka aan ka soo keennay oo reer shiiqaaleedna farxad iyo reenreyn bay ku soo dhiibeen intaa kaliya mudno ahaan doonta insha allahu tacaala wax ka badan baan ilaahay idankiisa rajaynaynaa geelaasaan u keennay insha allahu tacaala ayagana allaha ciseeyo howlihii ay ku jiraan kuwii u fududaado ilaahay uu u fududeeya allaha ka dhigo gaaladana allaha jibiyo ilaahay idankiisa geelaasaanu keennay waxaanu ku wareejinaynaa nabadoonka jubbada dhexe beesha shiiqaaleed xudiin saalax wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah alxamdulilah ilahay baa mahadnay muslimiin naga dhigay alxamdulilah waxaan wadnaa toban geelah annagoo u wadno wiilashaannada dagaalka ku jira ee gaalada la jihaadahayo waan garab taagannahay naf baan ku garab taagannahay maal baan ku garab taagannahay waxaan fartiin halkan idinkaga soo gudbinayaa walaalayaalow waa idin garab taagannahay waxaad u dhimanaysaan waa diinta annagana waa idin garab taagannahay naf iyo maal baan idinku garab taagannahay toban neef baan wadnaa haddana waa bilow waxaan ku wareejinay anigoo magacayga layidhaha cabdixaashi cali muxudiin saalax nabadoonka annaga jangeelaas tobanka ku wareejinay insha allahu tacaala inta kalena waan ku daba wadnaa waxaan idin leenahay nimanka wiilashaannada jihaad ku jirow allah idin guuleeyo waxaad ogaanaysaan inaan idin garab taagannahay naf iyo maalba idinku garab taagannahay maadaama aan nahay odayaasha nabadoonnada keligiin ma tihiin waa idin garab taagannahay insha allahu tacaala marka waxaan rabnaa intaas inaad naga gaadhsiisaan haddii alla yidhaahdo wabilaahi towfiiq الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أول إلهي بما هدي إسكاله نمعة الإسلام إن نمعة الإيمان نسيي نمعوينك كوبا موغضا يكوبا قرسن الله نسيي أيكم هذنينا ولا عليه نبضونا ذا طبنك جيلة يوس سوريجي وحليها وما هسنتين جيلة طبنك هو هل كان لك يعني وقرشدين وحنا لو قصب معهن ولا عليهن أيا أقرني كوبا صفك هركو جرا أيا أقرني وحليها هو إهيل بنقد حيسو garab igaashaana isku nahay gurmud iyo waxaa isku nahay gargaara isku nahay ilaahay kitaabkiisana isla difaacno ku ballannay beesha sheekhaaleed iyo walaayadu waxaan leeyahay si guud ayaad u mahadsantihiin waxaan leeyahay cadowga allaha jabsho cadowga allaha jabshaan leeyahay gaaladu allaha jabayaan leeyahay guul waa noo dambaysaa waa idin daba taagannaha mujahidiinta kuwa safka hore ku jiro waa idin garab taagannaha qalbigiina khayr u sheega garabaa idin nahay gurmadaa idin nahay waxaad u baahan tihiin ayaa idinla garab taagannahay naf iyo maala idinla garab taagannahay insha allahu tacaala rajada aan leenahay ilaahay waana sii doonaa waxaan walaalo ku nahay towxiidkaas kitaabkaas ilaahay inaan difaacnin diyaaraan u nahay insha allahu tacaala geela walaalihii nabadoonnada igu wareejiyeen waxaan ku wareeji doonaa insha allahu tacaala ilaahay idinkiis suldaanka beesha sheekhaaleed ayaan ku wareeji doonaa suldaan shuceeb wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuwaasi waxa ay ahaayeen nabadoonnada beesha sheekhaal oo wareejinaya geela dhanka kale waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka beesha sheekhaal suldaan shucayb بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي رحمانك يا مهد إسكاله نسيي نعموين تربضان الله سوك وبكرن أي كم بديهين نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأمن إلهي رحمانك أن أم هدنينا بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحان رباه إن أنكسو مقدميه أن حفلدان قيمها يوناق له lagu wareejinayo geel ilaahay raxmaankan uu ku tilmaamay afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat geeli asagaa ahaa oo qiimaha lahaa oo magta lagu bixinayay ayaan u keennay walaalaheen mujaahidiinta ku maqan furuntii hore waxaan leeyahay mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo amhaashiinna allaha badiyo ilaahayna ha idin ciseeyo idinkaa la xisaabtamaya cadowga idinka ayaa raayada towxiidka taagay ka shaqaysiina kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala bacda xamdi ilaahi subxaana wa tacaala ilaah ayaa ku mahadsan mujaahidiintu waxaan leeyahay idinka ayaa baray cadowga luuqa shadiida naariya luuqa istishhaadiya luuqa inqimaasiya waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeey geelaan aragtaan idinkaan idinkugu talagalnay waxaan ugu talagalnay inaad ku kifaaxdaan insha allahu tacaala waxaan idin leenahay caafimaad ku cuna ilaahay idimkii cadowgana dhiig bixiya lana xisaabtama annaguna miciinaan nahay أنتم معنا ونحن معكم إن شاء الله تعالى دلالة بيشينا كوضة إن شاء الله تعالى وحن لا ضمان جميع الولايات وأرنا خيرك وناك كصعدة حولها الله بحنايو دلالك ساسا أغنى وأنا السلام يا ضمان صلاة دينة المسلمين أهل التوحيد كأه وحن لنا إلهي إذن كان هاي إذن عزيز ولا عليه بحي إلهي درتي سلو ديرنا وحن لنا شهادو الله كأقبله أولادنا أولادنا الله كدقوا guryahay ka tagaan guryo wanaagsan allaha ka dhigo waxaan leenahay umuradeenna ilaahay ha idin xifdiyo insha allahu tacaala waxaan leenahay rag labaatan afar saac khudada degaayo ee cadowga dhiig bixinaayo ee ma artaaye naftooda habeen iyo maalin dhigay saaxada jihaadka waxaan leenahay ilahay idin barakay idinkana insha allahu tacaala waxaan rabaa geelaas inaan wareejiyo kuna wareejiyo waaliga degmada amskal muxaafadada jirib wakiilna ka ah waaliga gobolka sheekh cali waxaan leenahay geela nagala wareeg nagana gaarsiiya mujaahidiinta waaligeenna wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish waaligana waxaan leeyahay ilaahay raxmaanka ha ku xifdiyo wanaagga iyo khayrka iyo waxyaabaha aan kugu arnay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kaaga dhigo zaad iyo sahay maalin maanta maanta ka baahi badan tahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal waxaan idiin soo wadnaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegaya in dadka soomaaliyeed ay naceen dowladda federaalka ayna doorbidayaan xarakada shabaabulmujaahidiin balse markaan aynu ka horumarino xubintii faa'iidada caafimaadka caawa waxa uu doctor maslax uga hadlayaa baradhada أنا باسمي الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إيه إن شاء الله تعالى حلقتنا عاوة هنكو قادن دونا إيه برادة أما لو يقانو أفك قلات بوتاتوس إيه برادة وخضار حدد له إيه نوع حدد كاه واسكو دفن إيه وحان الله استعمالا انتدى أساسيكا إن لغو كرسدو إيه رقم كلا دوان أي دادكو استعمالان إيه داد أيا شيشة داد أيا انتدى كو كرسدا مرقة dad ayaa sideeda ku isticmaala marka cuntooyinka ayaa si aad ah loogu isticmaalaa baradhadu waxay sidoo kale hodan ku tahay faytamiino badan iyo macdin badan oo aan halkan ku sheegi doono insha allahu tacaala faytamiinada ay hodanka ku tahay waxaa ka mid ah vitamin c ayaa ka mid ah vitamin b c ayaa ka mid ah vitamin b nine ama folid ayaa ka mid ah brotiin zaa'id ayay leedahay baradhada waxaa sidoo kale macdinta ka mid ah ee ku jirta baradhada potassium iron magnesium calcium iyo phosphorus faa'iidooyinka caafimaadka ay noo leedahay baradhada isticmaalkeeda waxaa ka mid ah kow waxay ka hortagtaa cudurrada ku dhaca wadnaha sababtoo waxaa ku jira vitamin b groups vitaminada loo yaqaano iyo maadada karotiinta ayaa aad iyo aad ugu jirta labo waxay daaweysaa baradhada shubanka iyo cudurada ku dhaca caloosha ama mindhicirada dhammaan ayay u fiican tahay saddex baradhadu waxay ka hortagtaa kansarka maqaarka ku dhaca iyo infectionka dhiigga iyo labadaba ayay ka hortagtaa afar waxay horumarisaa dhiska lafaha iyadoo mataqaana ay ka qayb qaadanayso lafaha inay xoogeystaan islamarkaasna ay yeeshaan dhuux waxaa ku jira vitaminada ama macdinta potassium iyo calcium ayaa ku jirta shan waxay kor u qaadaa awoodda difaaca jirka immunitiga wax loo yaqaano lix waxay ka hortagtaa tinta daadata waxaa ku jirta maadooyin tiro badan oo u fiican ee timaha ayaa ku jirta waxay tinta ka soo dhistaa jiradada ama godadka ay ka soo baxdo saas daraaddeed marka immunitiga ayay aad iyo aad ugu fiican tahay lix baradhada sidoo kale waxay ka hortagtaa timaha daata ama timaha luma toddoba baradhadu waxay hormarisaa hurdada qofka ama jawiga qofka ayay hormarisaa iyadoo bixisa qofka inuu helo hurdo degan islamarkaasna raaxa leh inuu helo sideed waxay dejisaa neerfayaasha kacsan dadka neerfayaasha ay ku kacaan oo madax xanuunka zaa'idka ah qaba baradhadu way way u fiican tahay hadday isticmaalaan xaddi ka mid a baradhada aad iyo aad ayay u dejisaa sagaal baradhada waxay nadiifisaa beerka waxaa ka mid ah brotiin badan iyo carbohydrates waxaan sheegnay tamar badan inay leedahay tamartaasaa marka waxay dhaqaysaa ama ay nadiifinaysaa beerka saas daraaddeed marka baradhadu waxay u fiican tahay nadiifinta beerka toban waxay ka kooban tahay maadooyinka jirka difaaca ama antioxidants loo yaqaano ka difaaca waxyaalaha jirka soo wareera sida infekshanada bakteriyada fangaska viruska iyo waxyaalaha la midka ah ayay difaacdaa kow iyo toban wuxuu hormariyaa levelka sokorta dhiigga ayuu hormariyaa si gaar ah baradhada waxay la shaqaysaa hormoonka sokorta ama bancriska ganjirka ganaca ayay la shaqaysaa iyadoo siisa level ku fidan sokortii jirka u baahna islamarkaasna ka reebta intii aan loo baahnayn labaiyo toban waxay hormarisaa baradhada isticmaalkeeda caafimaadka maqaarka loo yaqaano colleginka ayay hormarisaa iyadoo bixisa maadooyin badan oo caafimaadka u fiican saddex iyo toban baradhada waxay sidoo kale daaweysaa dhagaxa gala keliyaha ama kaadimareenka gala ee keliyaha iyo kaadimareenka dhagxaanta gale ayay u fiican tahay waxay bixisaa maadooyin badan oo u fiican keliyaha ilaa kaadimareenka sida ironta iyo calciumta iyo maadooyin tiro badan ayaa ku jira isla markaas daaweeya u t i-ga waxa loo yaqaano afar iyo toban waxay ka hortagtaa baradhada ee qoyaanka maqaarka moisturized skin waxa loo yaqaano maqaarka inuu helo qoyaan ku filan ama dhidid ama qoyaankii loogu talgalay inuu helo ayay jirka ka caawisaa shan iyo toban waxay hormarisaa ama ay la tacaashaa dhimista miisaanka tirada badan ee looguma talagelin dadka caycayilan inay isticmaalaan baradhada sababtoo ah waxaa ku siyaadaya miisaanka ayaa ku siyaadaya dadka cayilan looguma talagelin inay isticmaalaan baradho badan iyadoo waxay kor u qaadaa miisaanka qofka saas daraaddeed marka dadka cayilan looguma talagelin lix iyo toban waxay hormarisaa dheefshiidka islamarkaasna ay fududaysaa inay ka hortagto caloolo fadhiga iyo cudurada u keeni kara dheefshiidka inuu istaago ama qofka uu dareemo calool istaag toddoba-iyo toban waxay yaraysaa caabugyada maqaarka ugu yimaada bannaanka iyo gudaha internal and external inflammations macnaha caabugyada jirka dibadda ugu yimaaday kuwa gudaha sida boogaha sida kuwa afka ku dhaca kuwa jirka maqaarkiisa ku dhaca kuwa gudaha boogta caloosha dhammaan ayay u fiican tahay sideed iyo toban waxay daaweysaa cudurada ka yimaada vitamin c la-aanta sida cudurka loo yaqaano scarvi cudurkaasoo gala faruuryaha afka oo carabka oo dildilaaca iyo waxyaala noocaas oo lamid ah oo la yimaada marka vitamin c e ayuu leeyahay tiro badan saas daraaddeed marka cudurkaasoo scarviga loo yaqaano oo ku dhaca afka iyo ciridka meelahaas ayay u fiican tahay baradhada sagaal iyo toban sidoo kale waxay yaraysaa cadaadiska dhiigga waxaa ku jiraan dhahnay potassium iyo calcium waxay u fiican tahay dhiigkarka haddaan cusbo lagu darin oo sideeda ama biyo lagu kariyo sideeda lagu isticmaalo ayay u fiican tahay lama shiilo cusbona laguma daro markaas waxay u fiican tahay blood pressureka ama cadaadiska dhiigga ee labaatan waxay kor u qaadaa garaadka maskaxda qofka iyo caqligiisa ayay kor u qaadaa xusuustan way soo celisaa waxaan soo sheegnay inay ku jiraan vitamin b groups dhammaan inay ku jiraan kuwaasoo u fiican maskaxda iyo neerfayaasha iyo horumarka maskaxda ka caawiya qofka sidaas daraaddeed marka horumar badan oo maskaxda iyo garaadka inuu ziyaado ayaa laga heli doonaa insha allahu taala isticmaalkeeda baradhada sida loo isticmaala baradhada ama hajmiga laga qaadan karo tusaale ahaan haddii aad isticmaalayso qadarka baradhada aad qaadan karto waa qiyaastii hal ilaa iyo laba xabo oo baradho dhexdhexaad ah ee qiyaas ahaanna halka xabo wuxuu la mid yahay boqol iyo konton gram labada xabana waxay la mid yihiin saddex boqol oo gram marka marna cuntada ayaad ku darsan kartaa marna keligiis ayaad isticmaali kartaa wax dhibaato ah ama cilad ah lasoo wariyeyna ma lahan aad iyo aada u mahadsantihiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxawareysiyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal ku sii siqaynaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in weli uu ka bogsan la'yahay dhaawacii ka soo gaaray dagaal ay ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen goob uu isaga ku sugnaa xildhibaan cabdisalaan dhabanacad ayaa wuxuu sheegay in dhaawacan uu ka soo gaaray xilli uu ku sugnaa gobolka mudug wuxuu dhanka kale ka hadlay fashilka xagga dagaalka ah ee heysta dowladda federaalka wuxuuna sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo fashilka keenay isagoona xusay in dadka shacabka ah aysan rabin dowladda federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh maxmuud ayna door bidayaan xarakada shabaabul mujaahidiin waa kan dhabanacad horta dee dhaawac dad badan buu ka soo gaaray dad badan baana ku dhintay anoo dhaawacanna weli waan ku jiray waxaasoo dhamo shabeelow la galhayo ayaa dhakhtar aan soo aaday welina sidii baa dee ogaa naafa ah ku jirtaa jirkayga oon dhowr meelood u tegey welina insha allah aan ku tala jiro inaan meelo kala tago weli aadan ka kabsan marka joogitaankii uu joogsaday sababa badan baa dhici kara marka inaan ka hor dhaca ma rabo horta marka ugu dambaysa meeshii un ay wax tagaan ayaa wax laga qiyaas qaadan karaa anugu sidaan maqlay eedabaryihiina bulshada iyo waxa aad sheegaysaan iyo nimankeena wariyaashaa waxyaabo badan baa dadku sheegayaanoo ah in dad badani aysan dowladda ku qanacsanayn ay shabaabka doorbidahayaan inay wax la farsamaystaan marka waa wax un xagga siyaasadda ka qalloocday kaasi wuxuu ahaa xildhibaan dhabanacad oo ka cabanaya dhaawac ka soo gaaray dagaal ay ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen goob isaga iyo mas-uuliyiin kale ay ku sugnaayeen oo ka tirsan gobolka mudug
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي